halkani waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban iyo heerarka fimida magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com wanaagsan dhegeystayaal waa kowdii iyo barkii duhurnimo xiliga geeska africa iyo lixdii iyo barkii subaxnimo xiliga washington waa maalin khamiisa saddexda februari labada kun iyo labaiyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo xuseen barre aadan qodobadaan idiin hayno waxaa ka mid ah gabdho iskaashaday oo qardho ka hirgeliyey dugsi u gaar ah gabdhaha
waxaan kaloo annagu dugsiyada kale kaga duwannahay macalimiin baa maamulka waa gabdho macalimiinta wax dhigaaya dugsi qur-aanka gabdho xaafidi qur-aana baa dhigaaya dhanka carabiga iyo hingaada wax dhigaya gabdho ku tababaran oo aqoontoodii leh ilaa heer jaamacadeed gaaray
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan warbixin ku saabsan xaaladda ardayda soomaalida dalka hindiya barnaamijka waxaa qaybkaa sidoo kale heesihii ciyaarihii ayaan sidoo kale idiin haynaa balse marka hore kusoo dhowaada warkii dunida maraykanka ayaa u diri doona ku dhowaad saddex kun oo askari oo dheeraad ah dalka booland iyo weliba dalka romaniya si ay uga difaacaan bariga yurub dhibaatada ka dhalatay ciidamada tirada badan ee ruushka uu soo dhigay xadka ukrain sida ay sheegeen saraakiisha maraykanka arbacadii ruushka ayaa arbacadii beeniyey inuu qorshaynayo inuu duulaan ku qaadayo dalka ukrain balse waxa uu muujiyey inaanay wax ka tanaasul ah samayn doonin iyagoo ku jeesjeesay britain kuna tilmaamay ra-iisul wasaaraha dalkaasi boris johnson inuu aada u jahawareersan yahay moscow ayaa in ka badan boqol kun oo askari geysay meelo u dhow xuduudaha ukrain waxayna sheegtay in ay qaadi karto tallaabooyin milatari oo aan la cayimin haddii aan laga fulin dalabaadkeeda oo ay ku jirto ballanqaadka neto ee ah in aanay marnaba aqbali doonin xubinimada kiyev ciidamada maraykanka ayaa ka bixi doona saldhigyada vilsek ee dalka jarmalka iyo forbrag oo ku yaala gobolka north carolina sida ay xaqiijisay wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagonka waxaana ciidamadan oo isugu jira kuwa cirka iyo dhulka ay tegi doonaan dalalka romania iyo poland madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa sheegay in dirista ciidamadoodu ay waafaqsan tahay hadaladii uu sheegay madaxweynaha ruushka valadimir putin afhayeenka bentagonka john kerby ayaa sheegay in ujeeddadu ay tahay in digniin adag loo diro madaxweynaha ruushka valadimir putin wuxuuna sheegay in ay caddaynayaan in maraykanku diyaar u yahay difaaca isbahaysiga neto dowladda imaaraadka carabta ayaa ku dhawaaqday amaba sheegtay in ay dhexda u galeen oo ay burburiyeen saddex diyaaradood oo aan duuliyo lahayn kadib markii ay ku soo xadgudbeen hawadooda shilkan oo noqonaya kii afraad ee noociisa ah dhowr toddobaad gudahood wasaaradda gaashaandhigga imaaraadka carabta ayaa sheegtay in diyaaradahaasi oo lagu tilmaamay kuwo cadow ah ay gudaha u galeen hawada dalka imaaraadka subaxnimadii arbacada kooxda xuutiyiinta yemen ayaa sheegtay mas-uuliyadda weeraro hore oo lagu bartilmaameedsaday imaaraadka dalka imaaraadka ayaa muddo sannado ah door muhiim ah waxa uu ku lahaa isbahaysiga uu hogaaminayo sacuudigu ee ka dhanka ah xuutiyiinta la wareegay awoodda dalka yemen dhalinyaro gabdha ah oo iskaashaday ayaa magaalada qardho ka hirgeliyey dugsi ay wax ku baran doonaan gabdhaha keliya gabdhahan dhalinyarada ah ayaa sheegay inay uga dan leeyihiin inay sare u qaadaan waxbarashadooda gabdhaha warbixintan waxaa boosaaso kasoo diray wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf gabdho iskaashaday ayaa magaalada qarra ka hirgeliyey goob waxbarasho oo gaar u noqon doonta gabdhaha da'da yar madarsadan ayaa lagu magacaabaa caaliyo iyadoo maamule iyo macallimiin ay ka yihiin gabdha aqoon-yahano ah kuwaas oo bartay shareecada iyo weliba xifdinta qur-aanka kariimka iskoolkan ayaa gebi ahaantiisaba waxaa lagu bari doonaa wax gabdhaha waana mid ugub ku ah deegaanada puntland oo macallimiin iyo maamulayaal ay ka yihiin gabdho maryan cabdi maxamed oo ah maamulaha xaruntan ayaa faahfaahin ka bixisay ujeeddada ay u hirgeliyeen xaruntan ay wax ku baran doonaan gabdhaha waxyaalaha aan dugsigan caaliya u furnay oo barashada qur-aanka kariinka iyo siirada nebiga iyo xifdintiisa iyo hingaada adugu wixii dugsi qur-aan lagu dhigan jiro o dhan barna insha allah inaan ku dhigno waxaan ugu talagalnay inaan wax ka barno gabdhaha yaryarka ah oo da-dooda u dhexayso ilaa intay guryaha markay la sabaan ama afar jir ama shan jir oo kale waqtiyada dugsiga qur-aanka loo geeyo qur-aanka bilowgiisa la baro waxaan kaloo annagu dugsiyada kale kaga duwannahay macalimiin baa maamulka waa gabdho macalimiinta wax dhigaya dugsi qur-aanka gabdho xaafidi qur-aana baa dhigaya dhanka carabiga iyo hingaada wax dhigaya gabdho u tababaran oo aqoontoodii leh ilaa heer jaamacadeed gaaray dadka howlwadeennada xataa xarunta ka ah waxay noqonayaan gabdho ujeedooyinka aan ugu furno ugu waaweyn waxaa ka mid ah waasika magaalada aan joognay iyo wadankaba waxaa kasoo batay waayadan tacadiyada loo geysanayo gabdhaha yaryarka ah example waxaa maqlaysaa saddex jir baa la kufsaday waxaa maqlaysaa toddoba jir baa la kufsaday mar xarunta dhexdeeda tacaddi ha kala kulmaan maadaama de waxay howlwadeenadii xarunta yihiin gabdho maamulka yaha gabdho macalimiinta yihiin gabdho waxa waxbaraynaan ay gabdho yihiin waxaan isleenahay wax badan baad ka bedeli doontaan maadaama xataa isla sheekaysan karno gabdhihii qorshahan ay xaruntan u hirgeliyeen gabdhahan dhallinyarada ah ayay waxay ku sheegeen inay doonayaan in la dhiso waxbarashada gabdhaha waxaa kaloo ay sheegtay maryan cabdi in dhammaan deegaanada puntland ay ka hirgelin doonaan xarun wax lagu bari doono gabdhaha qorsheena mustaqbalka wuxuu yahay marka koowaad hal qorsheena kandhow laba qorshe jira mid fog iyo mid dhow kandhow wuxuu yahay inaan qardho oo dhan xaafad kasta aan xarun ka sameyno si ayan dadku xataa aysan lugeynta iyo wakhtiga kale waxaan intaa ka taxadaraynaa ah inay gabdhuhu intay soo lugeynayaan jidka khatar ku hesho waxaa jiri kara dadaan gawaarida lacagtoodii waxaa awoodin dadaan waxaa awood marka waxaan isku dayeynaa insha allah qorshahana dhow dhow ka mid a inaan qardho aan ka sameyno xarun kasta dugsi ama xaafad kasta dugsi gabdhaha wax lagu baro qorshaha labaada noogu xigana oo qorshayaasha waaweyn ilaa puntland oo dhan inaanu ka furno ilaa heer soomaaliya insha allah waxaan u dirayaa fariin hooyooyinka anugu hooyaan ahay hooyooyinka ku nool magaalada qardho gaar ahaan xarunta gobolka karkaar magaalada qardho hooyo kasta waxaa fiican gabdhaheeda meel ay ku aamini karto inay geyso meel hooyo dareemaysa hooyada ilmaha kale kasoo tagta ay ku aamini karto inay keento anig keligay maa gabdhaha xataa wax nala dhigaa qaybtooda hooyooyin gabdhadhalay baa ku jira anaga waxaan u daqmanaynaa oo keliya waa gabdhaheenna rafaadka soo gaaraya hooyo kasta oo hooyonimo dareemaysana way dareemi kartaa tacadiga loo geysanayo waan rajaynaynaa inay isa soo diiwaangeliyaan waan rajaynaynaa inay nala shaqeeyaan waan rajaynaynaa inay ciyaalkooda noo keensadaan oo nagu aaminaan insha allah ugu dambayntii qaar ka mida waalidiinta gabdhahooda fursadda u helay inay wax ka bartaan halkan ayaa soo dhoweeyey waxaa kale oo ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin gabdhahan isxilqaamay inay hirgeliyaan xaruntan magacayga waxaa la dhahaa maryan maryans baa la dhahaa hooyooyinka soomaaliyeed baan ahay runtii gabdhaha dhibaatada iyo hawsha loo geysta runtii aad bay noo dhibtaa dugsigana waan soo dhaweynayaa waayo waxaa usoo dhaweynayaa dee dumar baa dhigaya annaga danta waxay noogu jirtaa inay gabdhaha iyagu noo badqabaan
wixii meesha noo asaasay iyo dadweynahana waan taageeraynaa gabarh baana keensaday gabarh kaloo yarna waan keenayaa wixii rabana waan soo dumaynaa maxaa igulade dumar baa dhighaya dumarkaasaana la wadaa anugu dumarka meesha dhighaya ninoo dhan waa laga waashay soo ma ogid dumarkaan la wadnaa dumarkaan taageeraynaa wixii noo dhighayo yuusuf maxamuud v o e boosaaso
halkaad weli nagala socotaana waa laantaaf soomaaliga ee v o a haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku talagalnay
intaasna waxaanu kaga gudbaynaa heeskaasi nugu dhaweynaysay fanaanada cadda iyo cali axmed halkaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a arday badan oo soomaali ah ayaa sanadahan dambe u wareegay jaamacadaha ku yaala gobolada iyo tuulooyinka dalka indiya haddaba waa sidee xaalada waxbarasho ee soomaalida ku nool dalka indiya waxaa ka waramaya wariyaha v o e da qaaradda australia iyo koonfurta asia ibraahim cumar baafo
ardada soomaalida ee ku nool waddanka indiya ayaa isku fidiyey gobolada dalkaasi iyadoo markii hore ay u badnaayeen inay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaala magaalooyinka hyderabad new delhi iyo magaalooyinka kale waaweyn laakiin sannadahan dambe waxay qaarkood dhallinyaradaasi ay waxbarasho u aadaan jaamacadaha ku yaala gobolada kale ee aan u dhoweyn magaalooyinka waaweyn sida zakariya maxamed ibraahim oo dhammaystay waxbarashadiisii heerka koowaad ugu horeynna waxa uu ka waramayaa halka uu indiya ka joogo iyo waxbarashadiisa gaar ahaan kuliyadda uu ka soo baxay ibrahim waa ku salaama walaalo magacaygu waa askariya maxamed ibraahim waxaan joogaa hindiya meeshaan wax ka dhameeyey waxaa la yidhahdaa maysuur oo waa state ka mid a hindiya karnaatka la yidhaahdo jaamacaddu jaamacad wanaagsan bay ahayd arday soomaali badan baan meesha ka wada qalin jabinay oo ila dhigan jirtay maadadaa dhameeyey b b i bay ahayd digri wallaahi maasha allah de waxa weeye dadku waagii hore waxuu badnaayen hyderabad iyo mafahmaysaa delhi iyo meelahaas ay aadi jireen laakiin si markii dee magaalooyinkii taraafikooda batay oo guryihii iyo jaamacadii xoogaa kala fogaadeen dadkii waxay go-aansadeen inay meelaha xoogaa iska jawiga yar oo tuulooyinka iyo meelahaas jaamacadaha iska galaan tan igu dhalisay inaan b b a businesska bilaabo waxaadniyo reerkii familigii oo xoogaa business iyo howlaha iskaga jiray baa igula taliyey inaan xagga iyo businesska iyo dhaqaalaha iyo u leexo marka saas saas weeye si kale maaha ardadan badankood markay dhammeeyaan waxbarashada ay u yimaadeen indiya qaarkood waxa ay ku daraan shahaadada labaad ee mastarka halka kuwa kalena ay ka shaqo bilaabaan isla waddankaasi gudihiisa sakariya waxa aan weydiiyey waxa u qorshaysan isaga maadaama uu dhammeeyey waxbarashadii uu dalkaasi u yimid wallaahi dee ibraahina waa dareemi kartaa qof walba markuu waxbarasho meel ka dhammeeyo aan waddankiisii ahayn qorshaha koowaad uu leeyaha waa inuu waddankiisi ku noqdaa meeshiisaas ka shaqaystaa ma fahmaysaa qurba waxa weeye hadda u malaynmaya hindiya dadku say ka aaminsan yihiin iyo siday tahay lama ogola inaad ka shaqayso lama ogola inaad wax ka soo samaysatid oo adiga bisnise iyo howlaha ka geshid fahmaysaa marka sidaa darteed qof walba waxaa ku khasaba in waxaweye waddankiisa iskaga laabto iska shaqaysto adkiisaas waxa weye uu ku xasilo
waddanka indiya waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaala gobolkan koonfurta aasiya oo aad ay ardada soomaalidu tacliin u soo aadaan haddana waxaa jira kuwo badan ee dugsiyada sare soomaaliya kolka ay dhammeeyaan halkan u soo aada waxbarashadooda jaamacadeed maadaama zakariya uu waddankaasi muddo joogay islamarkaana wax ka bartay waxa aan weydiiyey talada uu siin lahaa kuwa doonaya inay jaamacad u soo aadaan waddanka hindiya hadda waddanka waa wada ognahay oo dhaqaalihiisii kor buu u socdaa wax walba waa soo hagaagayaan amnigii wax walba maanta waxaasaa laga baqi karaa aan isleenahay oo jirta ma jirto marka dhalinyarta waxaan kula talin lahaa waddanka inay ka faa'iidaystaan oo waxa weye maadooyin badan baa jira maadaama hadda waddankii dibudhis ku socdo oo aa moodooyin dibudhis badan oo waxa weye dadk waddankii aada loo dhisayo waxyaalo badan oo la barto oo in laga faa'iidaysto fiican tahay baa jirta transportation and highways baa jira oo waxa weye laamiyadii iyo waxaas oo dhan ku saabsan waxaa jiroo kale geologiga isaguna laftigiis waa jiraa oo dadku inaan isaa ugu baraarugsanayn baa moodaa oo qof walba ka baqaayo kuwo badan baa jira farmasy oo kalea jirta oo hadda hindi oo kale waxa weeye dadku aad ba caafimaadka ugu yimaadaan oo ganacsatada hadday hosbitaalla dhisi lahaayeen laga yaabo dad badan baa isagana ka faa'iidaysan lahay waxa weye aa moodi lahayd halkaa in opportunity ka soo bixi lahaa dadku waxa weeye shaqooyin ka heli lahaayeen marka waxyaalahaasoo dhan baa jiraan dadku kula talin lahaa qof walbana wadankiisa waxa weye number kow waa inuu noqdaa meel walba aad joogtid wadankii wax walba aad biratid waa inaad wadankii kusoo celisaa sanad walbana boqolaal arday oo soomaaliya ayaa ka qalanjibiyey jaamacadaha ku yaala guud ahaan waddanka indiya qaarkood dib ayay soomaaliya ugu noqdaan halka kuwa kalena ay ka dhex shaqaystaan waddankaasi indiya ibraahim cumar baafe wararka v o a magaalada melbourne dalka australia
halkaad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii ciyaaraha iyo faarax buluug
kulanti wacan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha ee maanta aan ku bilownay xulka qaranka kubadda cagta waddanka senegal ayaa u soo baxay kama dambaysta koobka qaramada qaaradda afrika kadib markii saddex iyo hal ay ku sagotiyeen dhigooda gambiya ayaa dhalisay saddexda gool labaatankii daqiiqo ee ugu dambeysay ciyaarta waxaana senegal ay haatan sugaysaa midkood martigeliyaasha koobka ee kameruun iyo xulka qaranka waddanka ejibti oo caawa wada ciyaari doonaa weeraryahanada kooxda liverpool ee mayn iyo saalax ayaa koobkan faynalkiisa ama kama dambaystiisa isku arki doono haddii masar ay caawa usoo gudubto ciyaarta ugu dambeysa laakiin kameruun oo mar kale isku hadleyn doonta labadeeda weeraryahan ee halista ee fisan abubakar iyo karol ekambe kuwaas oo kameruun u dhaliyay dhammaan koob iyo tobanka gool ayaa waxaa laga yaabaa inay ku adkayso wadanka masar maadaama ay martigelinayso koobkan koobkan oo ka socda wadanka kameruun afartii toddobaad ee lasoo dhaafay ayaa waxaa hareeyay caqabado dhowr ah kuwaasoo ugu weyn tahay xanuunka covid sagaaliyo toban waxaa sidoo kale jiray dhaliilo waaweyn oo loo jeedinaya garsoorayaasha ciyaaraha qaramada qaaradda afrika dhinaca kalena xulka qaranka ragga maraykanka ayaa mar kale xalay waxaa ku soo noqotay rajadii usoo bixitaanka koobka kubadda cagta adduunka kadib markii saddex iyo ebro uga badiyeen wadanka honduras taas oo farxad gelisay ciyaartooyda iyo macalinka xulkaasi oo kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay ka walaacsanaa ciyaartan dalalka el salvador iyo kanada ayaa ciyaarihii ugu dambeeyey ka badiyey maraykanka taas oo ka dhigay kulankan inuu u ahaa mid badbaado ah maraykanka oo aan ka qaybgelin koobka adduunka ee labada kun iyo sideed tobanka ka dhaca wadanka ruushka ayaa hadda ku dagaalamaya sidai ugu soo bixi lahaayeen koobkan ka dhacaya wadanka qatar iyagoo hadda ku jira kaalinta labaad ee kala horeynta xulalka konkakaf waxaana konkakaaf horkacaysa wadanka kanada xulka costarica ayaa isna xalay hal iyo eber uga badiyay wadanka jamaica dhinaca kalena kooxda manchester city ayaa soo nooleysay gorgortankeedii weeraryahanka kooxda brusia dortman iyo xulka qaranka wadanka norway erlin haland iyadoo doonaysa inay ka dhigto ciyaaryahanka ugu mushaarka badan horyaalka premier leaga kooxda horkacaysa horyaalka premier leaga ayaa doonaysa inay gacanta kusoo dhigto weeraryahanka norway waxayna u sheegtay wakiilkeeda mino royler inay diyaar ula yihiin mushaar dhan labaatan milyan oo geni sanadkiiba ballanqaadka mushaarkan ee kooxda manchester city ayaa ka dhigan inaysan u babac dhigi karin kooxaha barcelona real madrid iyo b s g oo iyaguna doonaya saxiixa laacibkan ugu dambeyntiina dhegeystayaal kooxda manchester united ayaa kalsooni ku qabta inay lasoo saxiixato tababaraha kooxda b s g mauricio bocagino sida uu qoray wargeyska daily mirror tababarihii hore kooxda tottenham ayaa noqonaya bartilmaameedka koowaad ee kooxda manchester united maadaama macalinkeeda haatan shelford rednig uu noqon doono la taliyaha sare ee kooxdaasi marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan bocodina ayaa ku biiray kooxda b s g saddex iyo toban bilood ka hor laakiin kooxda horyaalka wadanka faransiiska ayaa dooneysa inay iska fasaxdo macalinkan u dhashay wadanka argentina marka uu dhammaado xilli ciyaareedkan xubintii ciyaarahana dhegeystayaal maanta waa naga intaa
aad ayuu mahadsan yahay faarax maxamed cali faarax buluu ayna la socodsiinay xubintaasi ciyaar halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatan aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan idinku tala galnay heeskaasi nagu luqaynaya fanaanka nuur aabe ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadeed oo si toosa idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o e tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga e v o e dan leesdaasiyo nabadgelyo